waxaan cabasho ka nahay marka waxyaabaana soo gaargaarayo madaxweynaha markii wuxuu noo sheegay xarunta waxaa waaye degmada jowhar xarunta weyn oo macnaha shirka lagu qabanayo xarunta kaloo mataqaanaa saldhigga dowladdu u noqonayna waxaa layidhi waa gobolka buulo burto waaye oo hiiraan ka tirsan sidoo kale madaxweynaha wuxuu noqon doonaa qaabkii galmudug loo doortay ayaa maarata mataqaanaa loo dooran doonaa jaraakiidii la maray oo ahayd odayaal dhaqameedoo laisu geeyo xildhibaanadii oo la dhiso kadib mataqana markii baarlamaanka la dhisa kabacdina lasoo doorto guddoomiyaha baarlamaanka lasoo doorto kadibna madaxweynaha saas mataqaanaa loo doorto waxa aan diidayna waxay yihiin qaabka farsamo ee loo maraa doorashada labada gobol waxaan rabnaa brusees saxa in la maro haddii gacanta loo taago madaxweynaha gacanta loo taagay awooddu ku wareege cid walba waxay u dabagelee xilkii ay ka rabtay oo qaaska ahay madaxweynuhu dabagelee madaxweynuhuna wuxuu awoodaa inuu baabuurkiisa dhexdiisa cidduu doonto ou ku soo xusho marka waxaan rabnaa intaana madaxweyne xulin ka hor inaan baarlamaanka xulno brusees saxa la marsiiyo madaxweynaha si saxa loo doorto cid walbana xaqa iyo xaquuqda ay ku leedahay labada gobol ay ka hesho in reer jowhar gobolka shabeellaha iyo hiiraan ay wax isku darsan doonaan